mid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadle ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya ah barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda efmta v o e da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada efmk hal eber toddoba dhibic lix megahartis barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira xaaladda bini'aadanimo ee dhanka nolosha oo la soo darisay waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kadib markay meesha ka baxeen adeegyadii haydaha samafalka ay u fidin jireen iyo caqabadaha nooleed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysta carruurta waalid la-aanta waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shakhsiga toddobaadka toddobaadkan waxaan soo xulanay ninka warramaya waayihiisa nooleed ee qaxootinimo barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya dadka waayeelkae ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa la soo deristay xaalad adagoo dhanka bini'aadanimada kadib markii ay meesha ka baxeen adeegyadii ay ka heli jireen haydaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab adeegyadaasi oo wax badan ka bedeli jiray baahiyaha ay qabaan waxaana adeegyadaasi ka mid ahaa gogasha lagu seexdo hoyga iyo adeegyo kale cabdiwahaab cabdiraxmaan oo ka mid a dadka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa sheegay in xaalad bini'aadanimo oo aad u daran ay la soo deristay muddooyinkii dambe walac fara badanna ay ku abuurtay arrintan waxaan ka mid ahay waayeel xeryaha dhadhaab gaar ahaan ifo waxaa jiray waagii hore waayeelada ku nool xeryaha aad baa loo xanaanayn jiray waxyaaba badan bay heli jireen sida musqulaha fireeshada ay ku seexdaan aniga matalan anoo kale hadda hooyaday oo waayeelahoo siddeetan iyo lix sano jirta wax badan baa hadda kahor usoo qaadayo firaash baan usoo qaaday waxaan usoo qaaday marakaneecooyin waayadan dambena waxaad moodaa in faraha laga qaaday oo aan totaliba la kaalmaynin waayeelada daryeella ay helin iyagoo ku urursaday guryihii sariirihii jiifa iyo kuwa luudaya xanuunna ay u dheeryihiin wax daryeela oo ay helaan haba yaraatee ma jirto waagii horena waxaa loo kaalmayn jiray si aada ayaa loo kaalmayn jiray waa la daryeeli jiray waa laga warqabi jiray waa loo yeeri jiray dadka ay dhalaan baa u qaadi jiray maana feestooyinka oo u geen jiray xarumo gaaraho loogu yeeray lahaan jireen maantana waxaad moodaa in totaliba la ilaabay banaanka laga maray waayeeladii aad bay u dhibqabaan aad bay u dhibqabaan waxaan doonaynaa in aad iyo aad naloo kaalmeeyo haddaan nahay waayeelada xaryaha ku nool aad baan u dhibqabnaa in aad naloo kaalmeeyaan doonaynaa wixii kaalmo ah ee aan heli jirnay in naloo soo celiyo ama nalooga sii kordhiyaba haddii naloo helayo waan dhibqabnaa waayeelada xaryaha ku nool baan nahay daryeelkii nala daryeeli jiray ha naloo soo celiyo haddii ma garanaysaa naloo helayo hana naloo ziyaadiyo hana nalaga warqabo kale waxaad ka mid tahay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab horaan kaalmadii aad heli jirteen iyo xilligan maxaa farqiga udhexeeya aad oo weyn aad oo weyn dad laga warqabo oo la kaalmeeyo oo loo yeero waxyaabahaas annaga aanan gadan karin ee ay firaashku ka mid ahaayeen ay marakaneecooyinku ka mid ahaayeen waxyaaba badan baana la siin jiray wixii iyaga ahaa waana laga jaray waxna looga jarayna ma garanayno farqi weyn baa udhexeeya waxaad arkaysaa maanta oo kale waayeelada xaryaha ku nool dad waxaad arkaysaa iskaga jiifa caw dhammaatay oo aan yacni firaash heli karin awoodu lahayn oon gadan karin mara kanaacaha aan heli karin oo kanaacadii oo maanta zaa'id u dhalatay ay daaqayso oo ay ka dhargayso daryeelkii kale ee cunnada iyo wixii kale ee xaryaha laga qaadan jiray oo iyaguba gabaabsi sii ah aan heli karin oo nolosha maanta aad mooddo inay aad ugu adag tahay waayeeladu way dhib qabaan waxaan codsanaynaa haddaan nahay waayeelada xaryaha in nalaga warqabo nala xanaanayo sidii markii hore naloo xanaanaynayay naloo xanaanayo waxaa isna barnaamijka caweyska dhadhaabe v o a la hadlay cabdiweli sheekh xuseen oo ka mid a waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ma helno adeegyadii horaan ay haydaha samafalkana siin jireen haddaan nahay waayeelka qaxootiga dhadhaab xaalada nololeedeen ku noolnahay xilligan waa mid aad u adaga dadka waayeelka ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ku nool dhib fara badan bay qabaan daryeel ma haystaan hoy ma laho meel ay roobka ka galaan ma laho waxba gogol lama siiyo waa ugu dambaysay lama garto wax dhaqaalo hoose oo dadka waayeelka ama dadka tabarta daran la siiyo waxaan codsanaynaa marka macnoo hay-adaha arrintaa ku fuqulle ama dadka waa ka dirnaxaya dadka awaalka iyo dhibaatadooda macnaha in ay dadkaas waayeelada u naxariistaan oo daryeel loo sameeyo sida jiifka oo kale joodariga oo kale iyo teendhooyinka oo kale bacda roobka laga gulo iyo guryihii marmar la siin jiray waayihii hore mar oo kale la siin jiray in la siiyo guryo iyo deegaan in loo sameeyo dadka waayeelada saasaan codsaneyn marka ka waayeel ahaan saamayn intee leeg ba idinku yeelatay adeegyada la siin jiray dadka waayeelka hoos u dhacay saamayn fara badan bay ku yeelatay dadkii waayeelka waag hore wixii la siin jiray iyo hadda way kala bedeleen hadda waxbaba lama siiyo laakiin saamayn fara badan bay ku yeelatay qof hore hoy la siin jiray oo hadda aan hoy lahayn qof bac la siin jiray oo hadda bac la siinin qof boorsh baa dadka la siin jiray oo hadda aan la siinin waxaa la siin jiray qolqol baa loo dhirtay dadka dhiikarka qaba ama curyaanka ama da'diisa inta la fiiriyo kaarkiisa konton markii uu gaadho waxbaa loo qaban jiray markaa macnaha waxba malaha markaasa saamayn fara badan bay ku yeelatay marka arrintaasu dadka waayeelada culays fara badan bay ku haysaa wax daryaala ma haystaan marka horaan maxaa la idin siin jiray ka waayeel ahaan berihii hore ruuxu qofta kaarkaa la eegi jiray konton sano da'diisa markii ay gaadho waxaa la siin jiray gul qol waa loo dhisi jiray joodari baa la siin jiray waxyaabo kaan guri loo dhisin bacaa la siin jiray macnaha waxyaabo noloshooda ku saasaabsan oo maarata iyanaba kafeynaba laakiin wax fara badan u qabtaa la siin jiray laakiin waxaas ma laha hadda daryeelka waxba aba yaraatee waxba lama siiya hadda marka hadday sii socoto hoos u dhacan adeegyada dadka waayeelka ee ku yimid maxaa ka dhalan kara hadday sidan kusii socoto arrintu oo dadka waayeelka ee qaxootiga aan daryeel aan loo samayno waxaa ka dhalan karta dhibaatooyin fara badan in dhiikarku kusii cuslaado in sankortu kusii cuslaato inay baahidoodii jileeceedu tabardarradu ay sii badato inay macaluul ay maarata iyo nafaqadarro ay u baaba'aan baa dhacaysa iyagoo awalba waayee lahaa xanuumano iska lahaa haddii haddana baahi iyo hoyla'aan iyo dabayl iyo qoraxdu ay ugu darmato waxaa dhacaysa marka macnaha saamayn fara badan inay ku yeelto marka oo dadka tabarta daran ay meesha ka baxaan baa dhacaysa kuwaasi waxay ahaayeen cabdiwahaab cabdiraxmaan iyo cabdi weli sheekh xuseen oo ka mid ah waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab noogana warramayay xaaladda bini'aadanimo ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysataa waxaynu noogu warrameen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa tilmaamay in xaalad bini'aadanimo oo dhanka nolosha ah midii ugu xumayd ay la soo diristay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab kadib markii ay meesha ka bixeen buu yidhi adeegyadii ay u fidin jireen hay-adaha samafalka wuxuu sheegay inuusan halkan ku soo koobi karin xaaladda xilligan ay wajahayaan waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haddaan ka hadlo waxaa jira dad waayeel ah oo ku nool xeryaha qaxootiyada dhadhaab dadkaasi bulshada waxay ka yihiin boqolkiiba soddon amaba labaatan iyo shan muddooyinkii hadda u dambeeyey dadkaasi waxaa soo wajahda waxaa soo wajahday macaluul ba'an waxaa jira dad la yidhaa dadka da'da ahee sariiryaalka ah ee sariirta ku urursaday ma haystaan waxyaabihii aas-aasiga ahayee owel loo samayn jiray tusaale ahaan kareemkii waayeelka loogu talagalay lagu duugi jiray muddooyinkan dambe lama helin dhaqaalihii yaraa ee la siin jiray waayeelka muddaba khadku ka baxay dadkii marka macaluul ayaga oo macaluul sariir la saaran ayaa haddana waxaa soo wajahay dhaqaale yare aad u baahsan intooda badanna waa dadkii sokorta iyo dhiikarka iyo ma aragtaay qabay oo da iyo ma aragtaay xanuun sariir la fuulay oo haddana dhaqaale darra iyo macluul ay soo wajahday kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab nooguna warramayay xeryaha dhadhaab haddaba si aan wax badan uga ogaano hoosu dhaca ku yimid gargaarkii ay horaan dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee dhadhaab ka howlgala ayaan la hadalnay geed nuur ibraahim oo ka mida guddiga waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab guddiga waayeelaha xil saaran alxamdulilah waa guddiga waayeelaha nahay dhaqaalaha hadda ma haystaan waayeelaha si hore ma aha xaafadaha aaday ugu rafaadsan yihiin daryaal fiican kuma haystaan waagada hore wax baa la sii jiri joodari wax baa la sii jiri faanuus wax baa la sii jiri waa loo ammaa jiri hadda wax kala dhaafay hadda wax u amaada dhaafay xataa bajetkooda haa ma jira geedi waxaad ka mid tahay guddiga dadka waayeelka xerada qaxootiga ifo marka waxaad sheegtay in horaan la caawin jiray balse muddooyinkii u dambeysay aysan wax caawin hayadaha samafal maxaa keena marka arrintan maxaa umalaynaa horta horta budgetka rashidan inuu iska jira budget la-aan waa iska jiraa maadaama adduunka oo dhan horta uu saameeyey bahalka corona uu saameeyey marka taas maxaa umalayn lawleed horta inay sababtay marka ayadiin dhaqaale ay waayeen dadkii waxa soo bixi jireen marka ay macnaha corona waxaas ay la dalaadhacayaan okay waagada hore dadka jodariyaa lasii jiray cudyamiinta marmar maxaa finus baa lasii jiray oo guri ku aftinsan toosh baa lasii jiray bahal la yidhahaa jira oo bambas la yidhahoo dadku ayeelaha beelridaas la yidhaaha la sii jiray marka guryaha loo dhisi jiray oo la danay jiray qaybta marka guryaha la siinayo marka guryaha wax looga dari jiray oo qaybta waayeelaha marka waxaasoo dhan hadda meesha ay ka baxeen dhibaatooyinka xilligan ay wajahayaan maxay tahay dadka waayeelka ee ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab aad iyo aad ay dhibaato u haysataa si waa runtii hadda raashinka la qaatataa waayeelaha ma cuni karaan waayo dadka qaar dhaqaala ma haystaanba oo xorada xarada aad ay u lidataa oo dad hadda sokortii caanihi kulli wax kasta macashada kor ay u kacday marka maadaama sokorta aan la goyi karin caani aan la goyi karin waayeela marka nan danayna aan bahayn ma wada jiraba ayay danaynayn marka ay ka gaabsadeen marka aad ay u liitaan waayeela waayeela waa labada hore oo lwf oo xil saarneed marka waa laisku amaajir waa la shiri jiro maxaa u qabanaa waayeela maxay liitaan see waxa u yihiin aliyir oo dantooda laga hal jiray hadda tii meeshu ay ka baxday waxaa isku ammaanaan waayeela sheegadiisa hadda ma ma jirto badana marka aad ay u liit kaasina wuxuu ahaa geedi nuur ibraahim oo ka mid a guddiga waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna noogu warramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya halkaa aad nagala socotaan dhegaystayaal waa barnaamijka toddobaadlehe caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed seles oo istuudiyaha igula soonso oo inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna mahadsaned axmed nuur cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga toddobaadka iyo warbixinno kale oo aan ku eegi doono dhibaatooyinka ay ku nool yihiin carruurta qaxootiga ah ee aan la noolayn waalidiintooda iyo kuwa agoonta ah ee ka shaqaysta suuqyada xeryaha iyo sheekooyin kale oo aan ku ogaan doono dhibaatooyinka carruurtaasi ay la kulmaan balse marka hore saaxiibayaal aan ku bilowno shakhsiga toddobaadka inaad qaxooti ahaato ku dhowaad afartan sano ma ahan wax sahlan waxaana qofkaasi qaxootiga ah ka hor imaanaya caqabada nololeed oo caqabada xooggan u geysanaya rajooyinka nolosha cabdulaahi aadan sheekh maxamed waa hal abuur qaxooti ah oo gabayo iyo maansooyin badan ka tiriyey waayihiisa qaxootiga balse ugu horeyn abwaanjoobe ayaan barnaamijka ku soo dhoweynayaa waan ku bilaabayaa magacayga magacayga waxa weeye cabdulaahi aadan sheekh maxamed waxaa laygu garan ogyahay joobo niyo barnaamijkan caweyska dhadhaabeed inta la bilaabay aad bay dadka ugu diirsadeen uguna farxeen weliba khaasatan dhallinyarada iyo sida dadka anoo kalea ee qaxootinimadu ay aad u taabatay midda kale waxaa jiri jira caweyskii washington baa naloo soo rareeyo markaasaa dhadhaab naloo keenay ooba naloo dhib yiriya annaga isagiyo toosaaba lugeynayaaba noo yimid marka sidaas tiraaddeed caweyska dhadhaabeed waan soo dhoweynayaa waayahay ugu horeyn abwaan joobe waa kuma joobe
joobe waxa uu ku dhashay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii magaalada jisiga ee ismaamul goboleedka soomaalida etoobiya kadibna waxa uu usoo qaxay dagaalku markuu dhacay seven seven wuxuu kusoo qaxay gobolada waqooyi galbeed gaar ahaan dhisteri gabiley absoona harge ilaa hargeysa waa tahay colaado ayaad uga qaxday deegaanka dhulka soomaali galbeed waqooyi ayaad ku qaxday colaadihii iyo dabcan say ku sameeyeen
haddana markii ahayd sanadka kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii ayaa gobolada waqooyi waxaa ka bilaabmay dagaalo kale oo dowladdii markaa haysatay ee allah naxariistay maxamed siyaad barre iyo ururo kale oo kale oo sidajabaadii s m sida jabaadii s m iyo s b m iyo u s c waxbaa adigu ku kacayn halkaa dagaalaha ka qarxay hargeysaanu deganayn hargeysana waa kasii qaxnay wow halkee baad u qaxday halkaa iyo waxaan u qaxnay bari waqooyi bari meel la odhan jiray oo hadda de puntland baa la ydhahdaa waqooyi bari gaar ahaan magaalada boosaaso gaadhiwaa baa la odhan jiray iyo benderkasim iyo baa la odhan jiray waaga waa tahay noloshaadiiba waxaa qaatay qaxootinimo iyo baraka waxaa tahay halabuur soomaaliyeed inta aad dhulkaas maraysay maxaad ka tiri ama aad ka tirisay horta cabdisalaam salasow shay aanan qaban ama dariiq aanan marin oo aanan gabi waayahay colaadihii ayaa ku helay dhowr jeer ayaad bara kacday wakti adag ayaad noloshaada ku soo qaadatay xeryaha ayaa timid nolosha qaxootiga maxaad ka sawirtay oo aad ka tiri
sideedaba qaxootinima ku qali jiri dhowr iyo afartan jir baan ahay dhakada igu caddaatay qaxootinimo marka waxaan idhi toban sano iyo dheeraad waxaan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaana dhagaxley dhuuniga laquutana w f b iyo waxa dhiibo keer bay dadku igu dhahayaan xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid waxba laysma dhaamo looma dhoofi karo meel lama dhaafo xagardheer dhallinyariyo waayeel jeelda ka bannaan bay dadku wada dhex jiifaan aqal dhibicda roobkiiyo dhaxantiiyo qabowgiiyo dheelka aad ka gelaysooo dhisan meesha kuma yaal waa bulkeetii dhooqaa marka daadku dhinacyada kaaga soo dhibaaxana kugu soo dhacayaa hoy laga dhigtaayo guri aan ka dhigannaa abwaan horaa wuxuu dhahay dhul shisheeye dheef male habeendhexitid mooye soomaalidu dhib badanaa maxaa dhiisha ceebeed dhabarkeeda ku xidhxidhay sharafteeda dheeliday kama dhiidhiyaysee markaan aad u dhuuxeen dhadhasaday warkeedana dhalanteed rurmoodada hadbadhadiya ceedhiyaan dhaankeedu ku hungow dhabba ceelka loo maro daayaheedu ma arkaan sida awr dhunkaal qaba meelaha dhadhacaysa waa yahay cabdulaahi aadan dabcan qofka hal abuurka ah inta badan waxaa la sheegaa inuu meel fog wax ka arko oo dabcan bulshada artiyahaan uu ka maskax furan yahay waxaad daatii sheegtay in wakti dheer iskabalnimo aad ku nooshahay dee intaad nooleed wax jeceel a ku taabtay maadaama qaxootiga hataa uu dabcan xaquuq u leeyahay inuu caashaq iyo nolo jiro wal waayahaga mucaashaq dee waayaha mucaashaqataankaa hootani inan yar baan jeclaaday ka odhi inantii markaan jeclaaday arrintii ay soo dhowaatay baa ninbaa nin dhoof ku maqnaabaa dabadda ka yimi haye
dadkuma halkaasuma wax ka maqlaan dowladda ku dul timid halka haa haye doolar baa idul yimid allah doolar baa idul yimid jeebka marna waxaa la lahaa uma wanaagsana maxaad ka tiri marka waxaan ka idhi marka intaan faarkiisyada iyo facebook qoraalka iyo fariimaha gudbinayo fariimaha gudbinaya iyo farsamada casrigu iman gaadiid la fuulo dadka meel fogeeyaba adigaa u fiicnaa fardihii garaadkiiyo xiinfiniinamoodiyow faras iyo hoy gaadhsii farduus bay iga tegaysay gabadhaan filaayee faafi iyo lagdheeraba aan ka fiirsanayaa xalay fiidkile la tegey dusha ii furaasho fadlan aad u dheeree kaalay caawaba filkeed dhaan kaalay aag fadhiisii hayga biisa foorshada aadmiga fadqalaliyo fawdo lagama waaye nacas laygu falaybaa ila ficiltamaayo anna faran ma hayste
kaasin wuxuu ahaa abwaan joobe oo aan u soo xurnay qofka qaxootiga toddobaadka oo igu warramay gudaha xeryaha dadaab iminkana aanu eegno nolosha carruurta qaxootiga kuwa xeryaha dhaab ee dalka kenya iyadoo inta badan bulshada ku nool kaamka dhaab boqolkiiba konton iyo todoba lagu qiyaaso inay yihiin carruur ka yar da'da qaangaarka ayaa waxaa jira carruur badan oo aan la nooleen waalidiintooda iyo qaar agoon iyo rajo ah kuwaas oo aan si toosa u helin cid ka caawisa dhibaatooyinka ay ku nool yihiin carruurtan oo badankood aan la nooleen qoysaskooda ayaa siyaabo kala duwan uga soo barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen halka qaarkoodna ay saameyn ku yeelatay kala tagga waalidiintooda cabdulaahi cali aadan geedow waa guddoomiyaha xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaa waxaan wax ka weydiinay xaalka carruurta ku nool xeryaha ee aan la nooleen waalidiintooda runtii cabdisalaanow waa mahadsan tahay dadka carruurta aad bay u fara badan yihiin da'doodana waxay u dhexaysaa toban iyo toddoba ilaa iyo lix jir yay u dhexaysaa carruurtan waa carruur ama waalidkooda dhintay oo agoommo ah oo ay la nool yihiin qaraabadooda oo loo keenay soomaaliya looga keenay iyo kuwa oo ayagana baahan oo qaxooti iska dhex joogo oo waalidiintooda inta ku dhintay ayay qaraabo la nool kuwa mataqaanaaye ayeeyaashooda ama awooyayaashooda soo kaxaysteen oo u imaadeen halkaan qaxooti u imaadeen dhowr nooc bay isugu jiraan marka caruurta ayada ah ma diwaan gashano oo u n h c r iyo dowladda kenya labada uma diwaan gashano caruurta marka halkaanay tuuran yihiin qaarna waxba ma bartaan caruurta marka xuquuq kuma laha u n h c r waxay maalin dhow hadda waxaa jirtay dadka baahanaha saasoo kale imaada waxaa la siinaya boonooyin ay raashin ku qaataan maadaama diiwaangelinta la diiday boona ay raashin bes ay ku qaataan yaa la siinaya marka ilmaha saasoo kale toban iyo toddoba ka hooseeyo lama diiwaangelinayn lama siinayn boonadaas marka ilmaha iyaga qaar ka mid ilmahaas ayaa hadda waalidiin ah oo intii lagu gabdho waxaad arkaysa lix iyo toban jir ahaa ama toban iyo shan jir ahaa la guursaday caruur haysto waana baahana waana caruur caruur caruur dhalay wa marka dhibaatooyin waa iska jiraan yuna shaana sikaas waan uga hadlanayo mar hadda waxay dhaheen qofka sideed toban uu ka hooseeyo ma noqon karo qof micnaha wax loo qaadan kara raashiin ma qaadan karo boonan lama siin karo run ahaantii inta badan ilmahan ma socdaali karaan ifun xitaa haddii ay ay dad ay isku dhacaan ama lala dagaalo inta badan booliistu ma soo ribood garayn karaan ayagoo ka cabsanaya ama lagu dhahaa hadda soomaali ka imaatay ama waad cusub tahay ayagoo macnaha sharciga ay haysanin darta ayagoo u baqay inta badan cabashadooda xitaa ma soo bandhigaan dhinaca kale xaaladaha iyo daruufaha ku xidhan nolosha carruurtan qaxootiga ah ayaa qaarkood ku qasabtay inay ka shaqaystaan suuqyada qaxootiga nuuno ibraahim maxamed waa agoon xooggiisa ku nafaqeeya sagaal carruur ah oo la dhalatay waana afariyo toban jir xifradiisa ay tahay cafaynta kabaha waxaa la yidhahaa nuuno ibraahim maxamed wiil oo afariyo tobanan jira hooyaday iyo walaalahay anaa u shaqeeya aniga casay ahay sideed ruuxan waa la dhashatay gabdhay wiil abey waa dhintay soomaaliya ku dhintay haye iskuul ma dhigataa bal noo sheeg may laakiin waaligeynrew maamada isoo shaqeeya dhaada marka ilmaha isoo bili waa tahay ciddiina adiga ayaa u shaqeeyo maalintii marka kabaha aad balaashto imase lacaga ayaad ka heshaa laba boqol iyo konton bisaan xidhaa tan iyo xilligii burburka uu soo wajahay dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa daaqadda ka baxay mas-uuliyaddii heer qaran ee daryeelka carruurta balse waxaa xeryaha ku nool shakhsiyaad si bilaash ah u daryeela carruurta ku dhibaataysan gudaha xeryaha kuwaas oo si mustadawacnimo ah isku xilqaamay daryeelka carruurta soomaaliyeed
waxaan qabtaa ilmaha orfana horta inta badan la ii keenaa kuwa waxaa jiraan oo waalidiintooda iyo aabayaalkood ee ikhtilaafsoo kale dhex galay oo ay ama saldhigga ama xafiiska seef ama t d hta dhexdeeda ay iska dhigaan ay kaga tagaan kuwaasoo kaleento awa iyo labo waan haayaa marka waa jiraan ilmo badan aan soo qabtay qaar waalidiintooda dib loogu celiyey oo qaarkood dibadejin la siiyey oo xataa baxeen waa jiraan marka ciyaalkan qabtay ciyaal yar ma aha haa kuwa kaligood socdaan waa jiraan oo hadda waxaa ka mid ah wiil aniga aan haayay in muddo ila noolaa oo haddana maxay ahayd dib ugu noqday waalidiintiisa salaano horta waad mahadsan tahay horta waxaan ahay milkiilaha soomaali hotel dhagaxleyna in badan baan joogay waxaan nala soo kulmayna dee wax la tiro koobi kara maaha waxaan ahay maxamuud xasan cabdi waxaa weeyaan dadkaa aad sheegaysid ee aada u dhibaataysan wayna soo mareen wakhti badanna wayna soo mareen rag badan oon barbaarinay oo intaan wax la qabanay ama sidii aan wax u siinaynay oo maaragtay iskuulka aan ugu celinaynay barbaaray oo dibadaha aaday oo haddana reerana baa jira horta experience baan u leynoo ilaa naytatuugii waan joognaa dad badan oo saasina wayna soo maraan waxaana nagu qasbay mar haddaad joogtid goob cunta ah oo dadweyne iskugu imanayo oo ay dadkii qadeeyaan ay saa u fiirinayaan amase dadkii qadeeya ay wax weydiisanayaan baa nagu qasabtay annaguna inaan wax u taagno oon wax siino marka waxaan idhahaa shaydaanka iska naar ilmo yar baa tahay hooyadaa iyo aabbaha aawey ma joogaan bayna yidhahdeen marka waxaan idhahaa bal imaadda
ugu dambayntiina xiriir aan la sameeyey hay-adda t d h oo ka shaqaysa arrimaha carruurta kana howlgasho xeryaha dhaab ayay ka gaabsadeen inay la hadlaan barnaamijka caweyska oo isbuucan aan uga hadlay carruurta qaxootiga ah saaxiibyaal barnaamijka caawa halkaas ayaan ku soo koobayaa balse aan dib idinkugu celiyo saaxiibkay axmuud cabdilaahi oo barnaamijka ila daadiinaya mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenni cawayska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigeenna ciddii uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeenna internetka ee soomaali at voa news com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitter-ka instagram-ka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bare kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Nobody.